bismi illaahi araxmaan araxiim ujeeddo caddayn xukun maxkamadeed waxaa maxkamadda shareecada islaamka la horkeenay eedaysanayaasha kale ah eedaysanaha koowaad cabdicasiis cabdow keerow da'diisuna tahay afartan iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta jubbaland kana dambeeyey weeraro iyo duqayn gaalada ka geysatay wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane cabdicasiis cabdow keerow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo kuwa jubbaland waxaa falkan jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad lagu magacaabo gaagaalle kana tirsan bangaraaf wuxuuna igu yidhi waxaan kaa rabnaa inaad nagala shaqayso xogta al-shabaab iyo meelaha ay degan yihiin waana ka aqbalay howlgallada aan la fuliyeyna waxaa ka mid ah kow waxaan u soo sahmiyey meel u dhow buulahareeri oo ay degganaayeen ciidan ka tirsan mujaahidiinta waana u gudbiyey kadibna waxaa soo weeraray gaaladii dagaal iyo duqeen ayaa ka dhacay gaaladana dhib ayaa ku soo gaaray allahu waxaan sahan ku tagnay aniga iyo jaasuus kale kaamwaney waxaan soo ogaanay goob ay mujaahidiinta ku sugnaayeen waan u gudbinnay gaaladii way soo baxday wayna fashilmeen sidaas ayay ku laabteen saddex sidoo kale waxaa ila soo xidhiiray ciise cali wuxuuna iga codsaday inaan u soo sahmiyo nin ka tirsan mujaahidiinta oo ay rabeen inay dilaan waan ka aqbalay waxaana aaday xaafaddii uu degganaa ninkii waxaan u gudbiyey ciise iyo ciidan uu watay ninka inuu hadda joogo xaafadda kadibna meel ayaan ka soo kaxeeyey waxaana geeyey gurigii hadafka ahaa sidaas ayuu weerarka ku dhacay subaxiina waxaan u gudbiyey sida ay wax uga dhaceen goobta ninkiina wuu badbaaday iyagii ayaa qori looga reebtay goobtii eedaysanaha labaad maxamed dile begey da'diisuna tahay afartan iyo kow jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta jubbaland kana dambeeyey duqaymo iyo weeraro ka dhacay walaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane maxamed dile begey wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo jubbaland waxaa falkan jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad lagu magacaabo rashiid yoomay anaa u tegey wuxuuna igu dhahay waxaan kaa rabnaa xogta al-shabaab inaad noo soo gudbiso meel walba oo aad ku aragto waana ka aqbalay howlgallada aan la fuliyeyna waxaa ka mid ah kow meel la yidhaahdo labikuus ayaa waxaan ku arkay goob ay deggan yihiin ciidamada mujaahidiinta kadib rashiid ayaan u sheegay wuxuu yidhi ma hubtaa waxaan ku idhi haa way deggan yihiin waan hubaa kadib wuxuu yidhi noo imaw meel ayaan ugu tegey waana soo waday kadib dagaal iyo duqayn ayaa meesha ka dhacay labo meel u dhexayso yaaqdabeel iyo qudus ayaan sahan ku tegey waxaan ku soo arkay rag ka tirsan mujaahidiinta kadib waxaan wacay rashiid kadib way soo baxeen waxaan uga hortegey meel tuulo ah meeshaa ayaana ka soo waday waxaana geeyey goobtii waxaana dhacay dagaal saddex waxaan sahan ku tegey tuulada habaaqa waxaana ku arkay rag ka tirsan mujaahidiinta waxaan u gudbiyey gaalada way soo weerareen meeshii waxaa ka dhacay dagaal iyo duqayn afar waxaan soo sahmiyey meel la yidhaahdo qurcaweyne waxaan ku soo arkay meel ay deggan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta waxaan u sheegay gaaladii way soo baxeen waxaan kaga hortegay tuulada ceel cad waxaan geeyey meeshii ay degganaayeen mujaahidiinta waxaana ka dhacay goobtii dagaal iyo duqaymo shan waxaan soo sahmiyey tuulada heleshiid waxaan ku soo arkay rag mujaahidiin ah waan gudbiyey gaaladii ayaana meel ka soo waday waxaan geeyey meeshii aan ku arkay mujaahidiinta waxaana dhacay dagaal iyo duqayn intaas kadib waxaana laga wacay kismaayo waxaan siminaar ku galnay meel u dhow eeraboorka muddo toddoba maalin ah niman caddaan ah ayaana bixinayay casharada waxaana la barayay siyaalaha aan ku heli karno xogaha mujaahidiinta markaan soo laabtayna waa la iqabtay eedaysanaha saddexaad cabdisalaan sabtow aadan da'diisuna tahay soddon iyo toddoba jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka uuna ka dambeeyey duqeyn ka dhacday jilib intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysani cabdisalaam sabtow aadan wuxuuna ku jawaabay sida tan waa sax inaan ka mid ahaa jawaasiista maraykanka sanadka markuu ahaa laba kun sagaal iyo tobankii waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin la dhihi jiray cabdirasaaq maqas waana ka aqbalay kadib wuxuu igu xiray nin la yidhaahdo doctor ayuub labadoodaba waxaa la qabtay anigoo waxba la qaban intaas kadib waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin ka tirsan jawaasiista maraykanka waana ka aqbalay kadib habeen habeenada ka mid ah anigoo jooga kuunyo ayuu nin igu soo xiray waxaana kala soo wareegay hal shariixo kadib waxaan aaday jilib waxaana shariixadii geliyey shirkadda korontada jesco ee jilib kadib shirkaddii waa la duqeeyey goor habeen ah waxaana ku qaatay lacag yar mar saddexaad waxaa shaqo jaasuusnimo ii soo bandhigay nin aan saaxiibo ahayn waana ka aqbalay kadibna waxaa la i qabtay anigoon waxba la qabanin guud ahaan muddada aan la shaqaynayey waa ku dhowaad shan sano eedaysanaha afaraad xuseen cabdulaahi iidow da'diisuna tahay soddon iyo lix jir waxaa lagu soo eedeeyey inuu yahay jaasuus ka tirsan jawaasiista maraykanka iyo murtadiinta jubbaland kana dambeeyey duqeymo iyo weeraro gaalada ka geysatay wilaayada jubbada hoose intaas kadib maxkamaddu waxay jawaab ka dalabtay eedaysane xuseen cabdulaahi iidow wuxuuna ku jawaabay sida tan waa run inaan la shaqaynayay jawaasiista maraykanka iyo kuwa jubbaland waxaa falkan jaasuusnimo ii soo bandhigay murtad lagu magacaabo abshirow bakaal kana tirsan danab waana ka aqbalay kadib waxaa siminaarna loogu furay muddo toddoba maalin ah xero la yidhaahdo imaaraadka oo ay danab degan yihiin waxaana casharada bixinayay gaal caddaan ah oo carlos la yidhaahdo waxaana ku soo barannay sida loo jaasuuso mujaahidiinta howlgallada aan la fuliyeyna waxaa ka mid ahaa kow waxaan sahan ku tegey meel la yidhaahdo maduulow iyo qotay tugeer waxaan soo ogaanay meel ay mujaahidiinta kaga sugnaayeen waana gudbiyey kadib gaaladii ayaa weerartay waxaana ka dhacay goobtii dagaal iyo duqaymo labo waxaan sahan u aaday deegaanka yaaqxaluul waxaan helay meel ay degan yihiin rag ka tirsan mujaahidiinta dhowr maalmood ayayna iu qaadatay kadibna waan gudbiyey sidaas ayay gaaladii ku weerartay goobtii waxaana ka dhacay dagaal saddex waxaan hogtooda u gudbiyey rag ku sugnaa labikuus waxaana ka dhacay goobtii duqeen iyo weerar ragna way ku shahiideen afar waxaan hogtiisa gudbiyey nin ka tirsan mujaahidiinta oo deganaa meel la yidhaahdo gaabow gabdhoole weerar ayay gaalada ku soo qaaday wax khasaaro nafeed ahna kama dhicin balse gurigii uu deganaa ayay gubeen shan waxaan ku arkay rag mujaahidiin ah meel u dhexaysa faaf garsey iyo shabac waana gudbiyey gaaladii ayaa weerar ku soo qaaday goobtii dagaal ayaana ka dhacay intaas kadib waxaan la xidhiiray murtad kale oo ka tirsan jubbaland lagu magacaabo cabdiweli wuxuu ii soo bandhigay fal jaasuusnimo waana ka aqbalay howlgallada aan la fuliyey waxay ahaayeen afar weerar oo ka kala dhacay lebikuus oo laba mar ah qudus iyo beerxaani kadib waxaa ila soo xidhiiray ciro wuxuu ii soo bandhigay fal jaasuusnimo waana ka aqbalay howlgallada aan wada fulinnay waxay ahaayeen laba weerar oo ka kala dhacay qudus iyo beerxaani sidoo kale waxaan dhistay shabakad jawaasiis ah oo ila shaqaysa gaarayana siddeed nin dhammaan weerarada aan fulinay aniga ayaa soo wadi jiray gaalada xukun intaas kadib maxkamaddu markay dhegaysatay waxaa lagu soo eedeeyey eedaysanayaasha aan magacyadoodii kor ku soo xusnay iyo jawaabtooda oo ahayd mid qiraal ah una bandhigtay shareecada islaamka waxay ku xukuntay sida soo socota kow in eedaysanayaasha falka ay ku dhaceen yahay mid gaalnimo ah labo in lagu fuliyo dil xaduridda ah almaraajic qowluhu tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu laa tattakhiduu alyahuuda waannasaaraa wliyaa بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وقوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه رواه الجماعة إلا مسلما وقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والمارق من الدين التارك للجماعة متفق عليه وقال الحافظ ابن عبد البر أن من ارتد عن دينه حل دمه وضربت عنقه والأمة مجتمعة على ذلك حكم كانوا حكسبنا ذي قرال وبالله التوفيق هذا وحن قد قلنا فلنت حكم كاس الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله